أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhdun ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo camaliyad istishaadi ah oo ay fuliyeen mujaahidiinta ayaa galabta waxay ka dhacday xarunta booliiska ridada ee iskuul booliisiya ah ee magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud munaasabad lagu sagootinayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka dheriyow ee wilaayada hiiraan wejiga labaad ee xamlada irshaadul umah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan wilaayada galgaduud ayaa madaraso lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ka hirgelisay deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan camaliyad istishaadi ah oo ay fuliyeen mujaahidiinta ayaa galabta waxay ka dhacday xarunta booliiska ridada ah ee iskuul booliisiya ah ee magaalada muqdisho wariyaheenna ismaaciil salaad oo si dhow ula socday ayaan wax ka weydiinay bismi illaahi araxmaani araxiim camaliyad istishhaadi ah oo ka dhacday muqdisho afar iyo tobanka rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waafaqsan taariikhda kale toddoba iyo tobanka bisha oktoobar sannadka laba kun afar iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa goordhow camaliyad istishhaadi ah la beegsaday xarunta iskool bulusiyo ee degmada xamar jajab magaalada muqdisho camaliyadda oo u fuliyey haliyey ka tirsan guutada istishhaadiyiinta mujaahidiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan cadowga murtadiinta ah kuwaas oo ku sugnaa gudaha xarunta waxaa jira khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawacba leh oo cadowga murtadiinta ah ka soo gaaray camaliyadda wixii faahfaahin ah dib ayaynu ka soo gudbin doonnaa insha allah haddaba weerarkan camaliyadda istishhaadiga ah ayaa goobta uu ka dhacay waxa ay tahay mandiqad xasaasi ah oo aad loo ilaaliyo islamarkaana ay ka howlgalaan maleeshiyaad kala duwan oo magacyo kala duwan ximbaarsan kuwaas oo dhibaato ku haya ummadda muslimiinta ee ku dhaqan magaalada muqdisho weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kuwa booliiska maanta lagu ururinayay iskool bulusiyo waxaana lagu waday in madax sarsare oo ka tirsan murtadiinta ay ka soo qayb galaan kulanka maleeshiyaadka loogu ururinayay iskool bulusiya waxaa la isweydiinayaa sidee bay ku dhacday arrintan iyo sida mujaahidiinta allah uu ugu fududeeyey weerarkan qorshaysan ee lagu dhiig bixiyey maleeshiyaadka dabadhelfyada murtadiinta haddaba faahfaahinada ka soo baxa wararkaas dib ayaynu ka soo gudbin doonaa insha allahu tacaala waxayd ku dhegaysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijteenna soo socda faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud abuuxasaan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa sii kordhayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dhimashada murtadiinta ee dagaalkii shalay ee duleedka ceeldheer ayaa gaartay soddon iyo lix askari oo murtadiina oo soddon iyo kow ka mid a maleeshiyaadka ridada meydadkoodu ay kaga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan kale oo murtadiina ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalka ceeldheer ku qanimaystay soddon iyo kow qori iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu saaka dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta xabashada itoobiya ee degmada diinsoor waxaana dagaalkaasi ku baktiyay hal askari oo itoobiyaana waxaana ku dhaawacmay laba askari oo isla itoobiyaana sidoo kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada itoobiya ee degmada bardaale waxaana dagaalka ku dhaawacmay laba askari oo etoobiyaan ah waxaana ku gubtay gaari uuraal islabaay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta maayafuulka magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal saf ballaarana ku qaadeen saldhigga iyo fariisimaha murtadiinta ee degmada xudur dhimashada waa hal askari oo lagu magacaabi jiray maxamed saney dhaawacana waa toddoba kale dhanka hiiraan qaar xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin buundaweyn ee magaalada beledweyn ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay hal askari oo booliska riddada ka tirsan kaasoo lagu magacaabo cabdigashiin dhanka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka deegaanka qalimow ee shabeellaha dhexe waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari dhanka kale gobolka mandheera ee ku hor jira gumaysiga dowladda salibiyadda ee kenya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa kamiin ciidamada mujaahidiintu ay duleedka deegaanka fiinow ee hoostaga degmada lafey ugu dhigeen kolonyo saliibiyiinta kenya bakhtiga waa shan askari oo kufaarta kenya ah oo sargaal uu ku jiro dhaawaca waa toban askari oo isla kufaarta kenya ah howlgalladan khasaaraha culus lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa muujinaya sida uu sii kordhaya dhiigbaxa xooggan ee ku socda cadowga allah ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abu xasaan munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka dheriyow ee wilaayada hiiraan yaasir moxamed ayaa inoo hayaa warbixinta warkaasi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبضله إن الله لا يصلح عمل المفسدين munaasabadaani oo ahayd mid siyaar sare ah loo soo agaasimay laguna sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday madrasada alimaam caasim ee deegaanka dheryow ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ardayda ka qalinjibisay madrasada alimaam caasim ee barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah فإنا نشكر الله على إتاحة هذه الفرصة الطيبة ونحن من طلاب القرآن الكريم ممن تخرج من مدرسة عاصم لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية ولتحفيظ متون التجويد مثل التحفة والجزرية والتيسير ولتصحيح القرآن الكريم فحصلنا بحمد الله خلال عام ونصفه تحفيظ جميع القرآن الكريم ومتون التجويد وعن ظل غور عظم الحفظ يقظ وانذر عظم ظهر لفظ وإلى وأشواظ كظم ظلماء أغرق ظلم غفر انتظر ظما فظن كيف جاء عز وعظين ظل النحل زغر في سواء macallim ibraahim maxamed nuur oo ah macalinka madrasada caasim ayaa ka warbixiyey taariikhda madrasada iyo jadwalka wax lagu barto
xafladda oo maanta la qabanaya madrasada caasim la dhahay kasoo qalajibiyeen dafcadii ugu horreysay ordadii oo shan arday ah haddii aan ka warbixiyo madrasada iyo nidaamkii wax uun loogu baranayo marka ugu horreyso madrasada nidaamkeedii oo barashada qur-aanka kariimka waxaa lagu baranayaa riwaayatu xafs an caasim nidaamaadka oo casharada ardayda u qaataan waxaa ka mid ahaa wakhtiyaday soo galayaan labada iyo tobanka sac oo ugu horeysa subaxdii ilaa saddex sac ay joogaan haddana saddex sac oo kale quraaca loo sii fasaxa waxaa imaadaan haddana afar sac haddana marka casharadii axkaamu tajiidka waxay qaataan ilaahay xamdigiisii qur-aankiisaas ay ku dhammeeyaan haddana duhurkiina bacda duhur sideed sac ay imaadaan ilaa haddana casarka laga gaaro casarkan jamaacadaas sii aadaan kabacdina waa soo laabtaan ilaa kow iyo toban sac xalaqada saas ay u qaadan jireen waxyaabaha kale meeshay ku barteen waxaa ka mid ah axkaamu tajwiidi sida tuxfaha ay xifdiyeen iyo jazaraha ay xifdiyeen jazariyaha iyo ataysiir fi axkaami tajwiidi iyo kutub kale oo tarbiyada tarbiyat alislaamiya almustawa athaani waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka dharyow oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey macalinka inuu dadaalkiisa halkaasi ka sii wado
xafladan qoraxda badan ilaahaygaana soo waafaji ayaan mahad ballaaran u celinayaa bacdigeed macalinkii soo agaasimay ilmahan wax baray xafladan sidaan u dhigay dadkan hadda maaragtay ilmahan qur-aanka siday u akrinayeen qur-aankaas baray waxaan laba sano dhameen qur-aanka ay ku dhammeeyeen bacdallaahi halkan waxaan ugu mahad celinaa xafladan maanta ardayda oo shanta cunug ay ka qalin ay ku qalin jibisay waxaa kaloo mahad celinaa macallinkii juhdigan bixiyey oo macallin ibraahim maxamed nuur oo ardaydan ku dadaalay oo soo dadaalay oo juhdigan soo bixiyey oo ku sabray asagoo diinta ilaahay ardayda baraayo kuna sabray kuna dadaalay ilaahayna ku guuleeyey madrasada alimaam caasim ayaa ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ee ku yaala wilaayada hiiraan kuwooda ugu tayada sarreeya mahadsanid yaasir wejiga labaad ee xamlada irshaadu lumaha ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool si toos ah ugu bilowday zuulinta waxyaabihii la mamnuucay intii ay socotay xamladii irshaadu lumaha ilaa sabiili rashaad taas oo muddo bil ah ka socotay deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada bakool ayaa ciidamo gaar ah oo qayb ka ah al-amru bilmacruuf wanahyu canilmunkar u xil saartay fulinta howlgalkaasi waxaana maalmihii lasoo dhaafay howlgalkaasi laga fuliyey deegaanada hoostaga degmada waajid ciidankii fulinayay howlgalkaasi ayaa goob fagaare ah oo ku yaala magaalada buurdhuxunle ku gubay waxyaabihii dhacay iyo gebi ahaan waxyaabihii la mamnuucay waxaana goobjoog ahaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyagoona soo dhoweeyey howlgalkaasi kana mahad celiyey raggii fulinayey geeka mayba roognana dafcidi lamaad oo eh alamru bilmacruufiti lahawadi lahagudagali wakhtigii hore lahaqaadadi sida macnaha mudabal eh eelaam dareeri haddii nugaba iyin haddii ulmaawdingata haddii walaayada iyin howlgalkii oo hadareeri dafcidi lamaad yahatan gudub ohayna khaasatan degmadan waajid muxaafada degmada waajid yaba ma in gudub ohayna arag ohayna waxyaabihii oo mamnuucaadkii oo laha aruuri magaaladii laha kubii meel fagaare lisheeni oo la gubaaw yaa ilaahay subxaana watacaala yaana roojii ragii macnaha armoogase inqumi may balena jazaahumullahu khayran alena may kaleba ang mahadnagaane bahda andalus oo aylaamka e kaalanteeyana ku qaadati armoogase in iyada gudagal oo maarne may buah muslimiinta meelbiyo roogaan warkaas geysida macnaha yaana ka talagale jazaahumullahu khayran alena may afjay ka hadlo hayna malaaga afkii shoo ka hadlo hayna insha allah sisiin bogdin gurima jara ilaa walgeysi macnaha xamladii haytiya dafadi koowaad sisiin bogdin ya magaalayaalka liislageysi un hatama gobadaadi dhana naftayna giibolay un kugaada korne kugaadani landakakadii malaraga ilaahay diin sheerina sheegay mamnuucadkaanan isku sheekoyay dadka malkadiina maani tuulo ma jarta dabaadi hataa gurigaas meeligal kor wal sheegay maana wala oolin ogolayn islaamka reebi wal ilaahayna raadlan kahayn umatun walan sheegay malka kadiina ugu dambeyn mid ka mid ah ganacsatada oo isna goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey sida uu u socday howlgalka iyo waxyaabihii la beegsanayey anoo ka hadalow afka ganacsatada runtii goobtan wayba dareertay magaalada buurnxunle iyo nawaahija howlgala ku dareeray howlgalkaas oo ah xamladii oo baldhan kadigaay in la fuliya maana sida dharka cariiriga ahoo migalka qaadaw sida surwaalo jeeniska oo kale balaanta dharka jalbaabka iyada qaadadaaso dharka khafiifka oo kale xataa dhar oo waxyaabo anshaahume ka sawrinyiino mayba bulshadana aan isku dareemane mayba wax dharaanlen aan isku dhexgeliyaw juhdi weyninka bisada calamada oo kale iyo walsaase kasa sawrinyin waxyaabihii balaantaiska idaayasi moobeeladii walilamada daawooyinkii adu waxyaabo kasta oo dhabaataba umutan ansheena faday oo taarigdiyo dhiidi iyo kumadahay maanaha runtii mayba ahasuun aragaani sanadaam le yahoolaka fuliyaayan maanaha qofka madilinseeda maybaa lang walaashi inkooy hangaling seeday salangaling nagaay kadibna maybaas anbaangna leeraay hooli maanaha guriga way fatashaay way filigaay marka eed eedaan kamahsantinga lena taasi ciidamada ayaa sidoo kale gaaray howlgalna ka fuliyey deegaanka ceelansaar iyo deegaanada hoostaga sida geliye welay ceel dhanaawe gomoro heshilow ceeldameer halka dhanka buurdhuxonlena howlgalka laga fuliyey deegaanada kale ah garasaaley aleemow goobato ceeljeedow sijo towsiile aarshaame buurcaddey warcaddey jiroon warcaddey macalin weyne tuulo dholon iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga ah degmada waajid wilaayada galgaduud ayaa madaraso lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ka hirgelisay deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey xaflad lagu daahfurayay madaraso cusub oo ay wax ku baran doonaan haweenka ayaa laga furay deegaanka garbaweyn munaasabadan lagu daahfurayay madarasada haweenka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud odayaal waxgarad dhalinyaro macalimiin iyo haween madarasatu samaya bintu khayaad ayaa waxaa deegaanka garbaweyn ka hirgeliyey wilaayada islaamiga ee galgaduud si ay haweenka muslimaadka wax uga bartaan madarasada sumaya ee deegaanka garbaweyn ganacsatada iyo dhallinyarada deegaanka ayaa dhiiro geliyey gabdhaha muslimaadka ee madarasada sumaya waxaa loogu magac daray qoyska iyadoo la dhibaateynayo rasuulka uu soo maray ee uu kula dardaarmay samir sbiro iyo aala yaasir qoyska uu yidhi hooyadood ayaa loogu magac daray waxaa loo baahan yahay marka samir dheer inay dumarku adeegsadaan maraaxil badan ayay mari doontaa qofba siyay ku noqon doontaa laakiin haddii lagu samro lagu adkaado aakhir waa laga guulgaarayaa haddii hooyadii dirsi diina ay qaado canugii dirsi diina uu soo qaado aabbihii uu soo qaado xaafadda layskugu tago gurigaa wuxuu noqonayaa guri nuurka diinka uu ka muuqdo dhammaanna bii-ada dhan sidaa ayay diinku ku wada gaari doonaa dadaal dheeriya ha la muujiyo insha allahu waxaan u mahad celinaynaa dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay markaskan dhismihiisa iyo furitaankiisa jasaahu allahu khayran marka waxaan kula dardaarmayaa gabdhaha deegaankan inay waxbartaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba waxay anfacayaan markay waxbartaan waxaa dhacday waagii hore waayihii hore waxaa la dhahay wiila goosgoos noqda markaasuu dugsiga ka jaray habartii adoogana hooyadaa beer jilacsan adooguu ka dhuudhuuntay soo u dhuudhuumanayo galabtii yimid maqhribadii war xagaa ku soo daahday dha markaasuu wuxuu dhaha hooyo maanta dhan dugsiga macallinkii nagu kadeeday muxuu ku sameeyey war maanta dhammaaniyo subac sida loo wadaan ku daalan haye ama inta kasoo bilowna hooyo maqhribka markaa marinaya tasaa'iluna keena ama ilaa iyo tasaa'iluna ninkii berga dhanku dugsiba ma tegin maxaa marka ama iyo tasaa'iluna hayes waaba isku xigaan haddii cilmi leedama neefaa laga dila lahay cilmi hala yeesho yaa ama iyo tasaa'iluna xooleen kaga cunin haweenka ayaa dhankooda soo dhoweeyey furitaanka madarasada deegaanka looga furay macalimiinteenna iyo walaalaheena qaaliga insha allah oo waxbarashadaa noogu talagalay inaan juhdi iyo dadaal ku bixinno annagoo gabdhaha garbaweyn jooga ah ilaahay baa ku mahadsan waana u mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa markiskeenna insha allah walaalahaygana insha allah inay juhdi iyo dadaal badan ku bixiyaana rajeynaynaa insha allah dad maantana wal furaya markiska sumaya allah subxaana watacaala nimcadiisa ayay ka mid inaan ku shukrin ayaa nagula baahan yahay marka waxaan leenahay walaalahayna isku soo dibiriday oo kasoo shaqeeya arrintan waxaan leenahay allahna ajirkiina ha barakeeya ha badiya ina leeyahay macalimeedna loo soo diyaariyey waxaana leeyahay kaliya kaaleya waxbarta ayay taagantaa marka waxaan leeyahay nafteeda iyo naftiina walaalahii muslimiinta waxaan kula dardaarmaya inaan wax baranno allah subxaana watacaalana kitaabkiisa aan u istaagno barashadiisa aan u istaagno una kalaano habeen iyo maalin sidaana waxaan rajeynaynaa bilaha soo socda annagoo saan si ka bedelina intaan in ka badan inay kasoo qayb galaan annagoo waxa aan baranay kusoo bandhigayno dhulka cadowga gabdhaha jooga heer waxay taagan yihiin iskadaa inay wax bartaan xataa xijaabkooda lagala dagaalamayo oo ay laleeyahay isqaawiye oo ay taraaxad suuqa la marayaan annaga inaan maanta xijaabkeena qaadano indha shareerkeena aan xirino haddana aan wax goobaha waxbarashada aan u kalahno wallaahi wax kale kuma imaanin allah soo baxu uga dhiga walaalaheyna mujaahidiinta oo dhiigooda habeen iyo maalin daadinaya maktabka dacwada ayaa dardargeliyey waxbarashada dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ee galgaduud mahadsanid cabdiraxiin guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu